iyada oo lagu dhow yahay maalinta ciidulfidriga ah ee sanadkan islamarkaana la joogo gabagabada bisha barakeysan ee ramadaan ayaa magaalooyinka waaweyn ee galmudug waxaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga ciidda xilliyada habeenkii iyo maalmihii ayaa si weyn suuqyadu u camiran yihiin waxaana magaalooyinka qaar soo buuxdhaafiyey shacab adeeganaya magaalada gurceel ee gobolka galgaduud qaar ka mid a bulshada habeenkii adeeganaysa ayaa dareenkooda ka hadlay iyaga oo sidoo kalena ka warbixiyey sida magaaladaasi gurceel bulshadeedu ay ciidda sanadkan ugu diyaargaroobeen si toosaan ciidda ugu diyaargarownay haddii aan nahay bulshada soomaaliyeed waana ku faraxsannaha saaxi ma caane soonkan allah ilaha ninka layidha waa u diyaarsannahay
ciiddaan walaha aad aada ugu diyaargarownay dhammaan bulshada sida aad hulkan ka arkaysiin waxaa waaye si fiicanaa loo adeeganaa waxaan rajaynaynaa inaan si farxadle waa dhoway walaalkay aad u mahadsan tahay waan ku faraxsannahay inaan aawadana soo boogataan oo aad xaruntaannada noogu imaataan aad iyo aad u mahadsantiin tan labaad hadda sidaan ognahay ciidyaa gebageba ah laba habeen ama saddex waxaa ka yaraa ka dhamman marka kullu aami wa antum bikhayr waxaan leeyahay soomaaliwiin meel walba joogto nabaddii barwaare ilaaha ka dhiga leeyahay insha allah niyow run ahaantii horta marka aan fiirino waa iskumada la dhihi karaa sababtoo ah ciiddii horena sidaas oo kale ay ku soo aaday helii jilaal ah kulaalna waa iska jiray bishii ramadaan oo barakaysan ilaahay nagu soo aadiyey dadkii acmaashooda ilaahay ugu dhowaaday oo laga aqbalay ilahay naga dhiga marka hore tan labaad bulshada ayadana aad ay u mahadsan tahay waxaad moodaa in isku mid ay tahayoo sanadba sanadka ka dambeeya ay sii badanayaan oo ama ay fahmayaan in macnaha la iido oo ilmaha iyo lagu farhiyo marka dee waxaan dhihi karnaa bulshadana bulsho aad ayadana u nabad jecloo istagaano oo isbaratayoo gaabka loo iida iyo ideegoodana ku ganacsan yihiin
magaalooyinka waaweyn ee galmudug waxaa ka socday munaasabado kala duwan oo dadka danyarta ah lagu ciidsiinayo iyada oo qaarka waxaystaahina ay isu diyaarinayaan munaasabada weyn ee maalinta ciidulfidriga sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada kuna aadan laba kun shan iyo labaatan